Golaha deegaanka ee degmada Gaar-adag ayaa kala diray deeq biyo dhaamin ah oo loo sameeyay dadka ku nool deegaanka Gaar-adag taa oo ka timid madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland. Xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaar-adag iyo maayarka degmadaasi ayaa gargaarka deeqda biyaha ah ee ka yimid madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland waxay uga mahadceliyeen nidaamka ay u soo gaarsiiyeen wakiiladii loogu talagalay in reer Gaar-adag biyahaasi ay ku saabsimaan. Sidoo kale golaha deegaanka ee degmada ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland uga mahad celiyay dadaalada uu ka wado deegaanada gobolka Sanaag oo idil taa oo ku aadan nabadeynta iyo horumarinta deegaanka.
hadalkaygu waa saddex qodobo mid waa laga hadlayo waa kaa cabatanko garag waxay u baahan tahay bi- baabaar baa ku dhufatay kareel baa ku dhufatay baadiyo biyo waa u baahan tahay madaxweyne adaa ilaa daldalka madaxweynaha nala joogee baariyo biyoba waan u baahan aan halkan ka dirano insha allahu tacaala marka koowaad eh, waxaan u mahadceliyay marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sodonka lowdha biyaan soo gaarsiiyey maantana halkan aan ku qaybinayno Een, waxaan sidoo kale haddii fikriyay baaqayaga ku jirteen biyalaanti weli ay taagan tahay ayna baahsan tahay miyigii magaalada labadaba ay u dhan tahay Een, hay-adaha kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dowladdaba waxaanu eh, u diraynaa baaq
marka koowaad waa inaan uga mahadcelino madaxweyne ku-xigeenka iyo soo gaadhsiiyey biyaha oo runtii xilli loo baahnaa kusoo beegantay Een, marka xigtana waxaan bogaadinaynaa howlaha een, madaxweyne ku-xigeenku muddada bisha iyo dheeraadka ah ee rabadaanti ahayd u joogo iyo waftigiisa iyo jananka ciidamada militariga ay u joogaan een, gobolada bari gaar ahaan gobolka sanaag oo aanu ka tirsannahay oo aan rajeynayno insha allah inuu gebagebe yahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa oo aan u soo dhoweynaynaa Een, tan xigta waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa oo aan soo dhoweynaynaa oo aad iyo aad u bogaadinaynaa oo ugu horreeya runtii madaxweyne ku-xigeenku iyo golihiisa wasiirada ee runtii u jooga qaramaynta ciidamada madaniga ah waanu aad ugu bogaadinayno soona dhoweynayno iyo runtii nabadaynta degmada ceeraf weyn oo runtii soo jiitantay in doora colaadeeda aad iyo aad iyo aad baanu runtii ugu bogaadinaynaa inuu maanta Muddooyinkii dambe xaalad macaluul ah oo dhanka biyo la'aanta ah ayaa ka jirtay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag haba ugu badnaatee degmada Gaar-adag